dhulka dhuldhaqsimaadka toddobaatanka kilomitr koonfur ka xiga ee deegaanka qurcaada yimaadeen markay yimaadeen ciidamada ka fogeyna aaday meeshana way ka carareen waa gartay marka tuuladaas waa ayo tuuladaas wara dhuumalaa la yidhaahdaa waa gartay marka al-shabaab waxaa la sheegay in markii hore dadka deegaanka oo is-abaabulay inay isku dayeen inay ka hortagaan inay magaalada ay soo galaan kadibna si xoog ay kusoo galeen maxaad noo sheegi kartaa oo faahfaahin ku saabsan arrintan dadka deegaanka inay is-abaabulin way jirta wax dagaal oo hadda dhacayna ma jirto markay arkeen deegaanka inay is-abaabul samaynayaan ciidamadiina kusoo baxeenna way carareen ma garat may wax badahoo dhacday ma aysan jirin markii dadkii deegaanka ay shucuurtii iyo is-abaabul ka dareemeen ciidamadu inay ku baxeenna xaq ka heleen way carareen way tageen dadkaana hadda waa dadkii iska garabsan jiray macnaha qorshihii looga saaray gobolkan ay ku ogaayeen markay sasaartiisa arkeenna waa tageen shabaabka halkaas yimid tiri ahaan imise ayay ahaayeen niman aan badnaynay ahaayeen un boqol camalay ahaayeen waa gartay marka sida hadalkaaga ku jirto al-shabaab gudaha ayay usoo galeen tuuladaas kadib maxay sameeyeen tuulada dad rayid ahoo jooga ay wax saas ay la hadleen dadka waa bisha lagu jiro barakeysan waa fahmi kartaa dadka mawlid iyo allabaryaal iyo wax saasay ku jireen waana hadda dhul deegaan oon daldaaqsinaada tuulooyinkaas waayo reer miyigu ay joogaan reebaadiyada degan yihiin marka waxay dhaheen shirkigan iyo iska dhaafo qorshahan aad wadaan allabariga iyo waxay diidanaayeen iyo qorshahaas inay macnaha ka carqaradeeyaanay meesha u yimaadeen dad ay qabteen ma jirto iyo wax ay hadda wax u geysteen hadda ma ay jirto wax dhibahay nimanku ay sameeyeen markay yimaadeen oo markii lasoo dhaafo imaant imaanshaha ay meesha yimaadeen waxaan ahayna geysteen ma jirto waa gartay marka hadda tuuladaas yaa ku sugan ma jirto deegaanka hadda anuba gadaal iga xiga hadda oo koonfur kasoo xiga hadda meesha saaka i yimaadeen way iskaga baxeen miyaad ula jeedaa isla markiiba waanba kuu sheegay kaamaana soo dhaafin nimankii markay abaabulkii shacabka iyo ay dareemeen soo dhaqdhaqaaqa ciidanka ay dareemeen isla daqiiqadiba way laabteen daqiiqadooyin shan iyo toban daqiiqahay meesha ku sugnaayeen waana waana ay dhaqaajiyeen si aan aan ufogay ku carareen macnaha degdegay ku carareen xataa iyo lub iyo aan ahayn baabuurta wateena ku carareen guud ahaanba xaalada deegaanka iyo gurceel deegaanada ku dhadhow waa sidee deegaankaas wax ka jira ma jiraan qurcaan hadda toddobaatan kilomitr naga xigaa dhanka waqooyi meeshaan yimaadeena waa meesha hadda kuu sheega toddobaatanka iyo shanta kilomitr jirka ayadana si dhuumaan hay ku yimaadeen oo baabuur tiig hay ku yimaadeen meel ka fiicilka sideetan kilomitr koonfur ka xigtayna ka yimaadeen